iyadoo muddooyinkan dambe magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ay ku soo noqonayeen dabab ka kacaya guryaha iyo goobaha ganacsiga gaar ahaan kuwa shidaalka ah ayaa geysanayay khasaare hantiyadeed iyo mid nafeed gaadiidka loo yaqaano dab-demiska ayaa ku yar magaalada taasoo sii kordhisa saameynta ka dhalata dabka dabkaasi oo u tallaaba guryo iyo goobo kale iyadoo arrintaasi laga duulayo ayaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kismaayo waxa uu sheegay inay dadaal ku bixinayaan badbaadinta hantida muwaadiniinta soomaaliyeed islamarkaana ay qorsheynayaan keenista gaadiidka dab-demiska waxaan rabaa ka dowladda hoose ahaan inaan idiin xaqiijiya in dowladda hoose ee gaari dab-demisa keentay walow baahida dab-demis aysan satifaaid gareen karin hal gaari ah laakiin ay gaari diyaarisay diyaarisay qeyb kaloo ayadana dab-demis ah oo ayadana la shaqeynayan qeybta booliiskan ka wada shaqeynayno si hadday khatar dhacdo shacabka hantidiisana loo ilaaliyo badqabkiisana looga shaqeeyo amnigiisana loo sugo intaa waxaan rabaa wasiir inaan kugu baraarujiyo in dowladda dowladda hoose degmada kismaayo ee u diyaar garowday eena ka shaqeyn doonto haduu ilaa yirahdo marka waxaan rabnaa intaysan taasi dhicin in wacyigelin guud oo shidaalka iyo khatarta u keenayo laga wacyigeliyo bulshada degmada kismaayo hadallo badanaa la soo jeediyey adaryaxay waa soo dhaweynayaa khatarta uu arkaya gebigeen waa wada arkeenaa maaha waxa magaalada keliya ku jira shidaalkee haddii meesha haamanka koree dalcadda saaran ee qarxaan ama dhibaato ku timaado waxaan u maleeyaa in masiibo ay ka dhici karto taas marka in loo diyaargaroobo wacyigelin guudna laga siiyo waxaan rabaa in darawaliinta ama gaadiidka ka shaqeeya shidaalka iyo boodaha in badan waxaa arkaysaa dad balwad leh oo sigaarkii cabaya jansiirkiina jaabkii ku wato khatar inteeda leegay leedahay marka waxaan rabnaa in wacyigelin guud laga wada bixiyo shidaalkaasiito iyo waxyaabaha khatarta uu keenayo saa la socotaanba burburkii dowladda wuxuu sabay in qof kasta wuxuu doona uu ka shaqeeyo qofkii asagoon aqoon u lahayn shidaalka khatartuu leeyahay asagoon aqoon u lahayn waxa uu sababi karo iyadoon loo fiirsanayn meesha shidaalka lagu gadayo waxaa arkaysaa maqaayad shidaal lagu agadayo dabkiina uu shidan yahay taas waxaan rabaa marka in si guud wacyigelin guud loogu wada sameeyo kulankan kulan muhiima waayo